bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal dilkiinba kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadii isna ee magaalada jowar qodobada aad ku maqli doontaan hadduu rabbi raalli ka noqdona waxaa ka mid ah wasaaradda qorshaynta hirshabeelle oo sheegtay in dhammaan la bilaabi doono dhismaha wadooyinka magaaladan jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle maamulka jaamacadda balaasmo faraceeda jowhar oo sheegay in ay dhiiragelinayaan ardayda kaalmaha hore ka gala imtixaanka jaamacadda xukuumadda soomaaliya oo rajo wanaagsan ka muujisay heerarka waxbarasho ee uu marayo dalkeena soomaaliya xubnaha sarrifka suuqyada iyo cayaaraha ayaad warkeenna ku maqli doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid a dowladda maraykanka oo dib u bilowday taageeradii ay siin jirtay xukuumadda iyo shacabka falastiin
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay ku dhawaaqday in xanuunka coronavirus ama covid-9 uu halis caafimaad ku yahay dunida ma qaadatay tallaalka oxford astrazonic ee ka hortagga cudurka covid-9 fahan ahmiyadda tallaalka covid-9 u leeyahay naftaada iyo bulshadaada samee wax walba si aad uga ilaaliso cudurka khatarta ah dadka aad sida aadka ah u jeceshahay ha dhegaysan wararka been abuurka ah ee ku saabsan tallaalka covid-9 tallaalka oxford astrasonic waa mid lagu kalsoon yahay waxa uuna badbaadiyaa nolosha dadka shaqaalaha caafimaadka dadka da'da ah iyo kuwa qaba cudurrada daran waxaa lagula talinayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan isku tallaalaan raac tallaabooyinka caafimaadka ee saxda ah oo booqo maamulka caafimaadka ee deegaanka si lagu tallaalo
mar kale subax wanaagsan aan awood idinka leenahay saaxiibayaal waa khamiis ay taariikhda ku beegan tahay siddeedda bisha abriil sanadka laba kun kow iyo labaatanka qodobadaad warka ku maqli doontaan hadduu rabbi raalli ka noqdo waxa waa intaasaad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada warka subaxnimo markana warbix warkeennii oo dhammaystiran inta badan beeraleyda deegaanada aan ku horeynayo wasaaradda qorsheynta maamulka hiirshabeelle ayaa sheegtay in dhowaan ay bilaaban doonaan dhismaha wadooyinka magaalada tani jowhar inta badan beeraleyda deegaanada gobolkan shabeellaha dhexe ayaa ah kuwa wax soo saarka beeraha ay ku tiirsan tahay noloshooda waxaana ay la kulmaan mararka qaar caqabado kala duwan oo ay ugu weyn tahay waddo xumo taas oo ugu dambeyn u diida in ay suuqgeyn deg deg ah u helaan dalagyadii ay beerteen maamulka hiirshabeelle ayaa wada dadaallo ku aadan sidii loo dhiiragelin lahaa beeraleyda islamarkaana looga taageeri lahaa in suuqgeyn ay u helaan wax soo saarkooda waxaana socda qorshe dib loogu dayactirayo waddooyinka burbursan ee gobolkan dhowaan waxaa magaalada jowhar ka bilaaban doona dhismaha waddada xiriirisa garoonka diyuuradaha iyo caasimadda hiirshabeelle waddadaas oo gaaraysa shan iyo toban kilomitir iyo jidka aadafaawga zabuun sida uu rediyo isnaay u sheegay cabdixamiid maxamed cali oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee maamulka hiirshabeelle hadda waxaan wadnaa somalia recovery cris waxa la yirahdo oo u n ka naga caawiyo iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheynta isla wadaan iyo howlaha guud oo injineerada hadda maalmahan dhan kormeer ay haayeen hadda joor waxaa la rabaa marka waxa mar hore ahaayeen birihii sanadka hore laakiin dilaydi aa ku dhacay dilay ku yimid sababo arrimo badanoo ugu imaan karaa oo xagga mataqaanaa amniga ah waxaa kaloo jira sember waxaa priority la siiyaa dhismaha statedyada stateka puntland soomaaliya ugu horeeyay nineteen ninety eight kun saan boqol sagaal state yaa la sameeyey waxaa ku xigay stateka galmudug laakiin markaas ma ma horumarsaneen adiga waxaa laba hadda lagu labeeyaa jubbaland waxaa lagu saddexeeyaa south west waxaa lagu afareeyaa galmudug waxaa lagu shaneeyaa anaga u dambeyn ah sixteenkan formationka la sameeyey hirshabeelle marka marka meesha tagto oo dooda oo hirshabeelle markaad isteedyada kale waxaa la fiirinayaa sida u kala dhismooda u kala horeeyeen wax dhibaatana iska way jirtaa sida loo kala horumarin lahaa baahida jirta anaga waxaan ku doontaa inaan nahay huge productivity dhulkan dhul wax soo saar waaye xagga xoolaha iyo xagga beeraha iyo xagga kalluunkana aad ayaan uga dhaqannahay marka waxaan dhanaa markaas investment haloo sameeya kan haloo yeelo baahida waa sheegnaa marka waxaa la horumarinaya waxaan marka dhib jiraa ilaa antir dee the collapsing for the, the formal government of Somalia oo siyad sida u dhacdaba dhacdaba ilaa hadda wadooyinka wax oo re- oo repairing ama dayactir lagu sameeyey waa iska yar yihiin wax jaajaa lagu shoomaane wax si rasmi oo loo oo oo- oo- oo loo sameey ma jiro hadda ayaa la wada wadadan oo ka baxaysa eh, sagaashan kilomitr waxay ku ogtahay meeshaan ogtahay calamacu hortiisa wadadaas ka baxaysa ash- washington waqti away waa ilaa fourteen fifteen kilomitr waaye oo elboorka hadda la rabaa in la sameeyo laami iyadoo ah waa kormeerka ay wadaan somaali karais ay wadaan waxaa la rabaa in la sameeyo wadada ka baxaysa bulushiq oo jaaga ilaa aadaysa zabuun faw iyadana afar toban kilomitr in jaay adag loo sameeyo tan leema laga dhigo ma aha labadaasi waddo oo keliya ee waxaa jira in dayactir ballaaran lagu samayn doono waddooyinka xaafadaha magaalada jowhar kuwaas oo dhismahoodu bilaaban doono bilaha soo socda waa kan wasiir cabdixamiid oo mar kale arrintaasi ka warramaya toban kasoo hartaan lix kilomitr waa dhankan horseed magaalada oo buundada kor kasoo xigta oo qorax qorax qorax dhaca qoraxsina lix kilomitr laga raba in laga sameeyo xaafadaha dhexdeeda sida mataqaana baryare badda cas suuqa xoolaha wadada sinta saas camal wadadan ka- dhankan kale horseed waxaa la rabaa in buundada hoosteeda laga sameeyo afar kilomitr oo u deganaysa buulo shaqileysa ilaa sheekooya ay tagahay xaafadaha oo ilaa isnaada soo gelayso xaafadaha dhan marka iyaga waxaa la sameynaya si loo awoodo ama laami ama jaay laakiin laami anaga aan aan bara- aan priorities ka dhigana xoog saarnay waxaa jiro seminaaro badan aan u qabanay wasaaradaha oo mataqaana structureka lagu soo dhisay iyo strategic blankooda strategic blanka ugu muhiimsan haddaadan waxa samaysan wax micnihii oo qorshe xagga kaaga imaanayan wixii waa di- waa diyaarsan yihiin qorshooyinka gudaha haddii intaan kuu sheegayo oo iskuna noqonaysa waxaa la rajeynayaa bilaha may ilaa juun meelahaas ilaa- meelahaas inay bilowdaan ilaa Ju- ilaa may julay inay bilowdaan waxaa kaloo jiro mashruucan hafgoy hadda laga sameeyey oo dowladda qatar sameysay xoogiisa hirshabelle sagaashan kilomitr anagona soo aada soddon kilomitr unbay sameyn xagga sagaashan kilomitr wax mar dhow laga bilaabaya waxaa laga soo bilaabaya ex control meelahaas oo balcad eh, agaarkee suuqaas eh, suuqa xoolaha agaarkiisa laga soo bilaabaya meelahaas iyo korkiis oo- oo muxuu ilaa sagaashan kilomitr ku tagaya jowhar dhexdeeda waana mashruuc u weyn oo mataqaanaa hirshabelle aad ugu faa'iideysan doonto wax soo saarka hirshabelle oo sida mataqaanaa balcad iyo jowhar iyo maadaay ilaa balduweyn wax- waxaan filaya wax soo saarkeeda xooggooda inuu muqdisho laga arki doono insha allah iyadana oo ku tala jirna haddii ilaa yiraahdo inta badan dadka ku nool gobolkan shabeellaha dhexe ee ganacsatada iyo beeralayda ah ayaa ka faa'iidaysan doona mashaariicdan dib loogu dayactirayo waddooyinka gobolkan shabeellaha dhexe taas oo kaalin mugla ka qaadan karta kaabayaasha dhaqaale ee maamulka hirshabeelle maamulka jaamacadda balasma faraceeda magaaladan jowhar ayaa sheegay in ay ardayda markaasi kaalimaha horogala ay ku dhiirageliyaan in ay u sameeyaan minxooyin siday warbixintan kusii dheereynayso maryamo sheekh cabdi cabdulaahi sheekh bashar diinle oo ah maamul ku-xigeenka jaamacadda balaasme qeybta magaalada jowhar ayaa sheegay dhiirigelin in ay u sameeyaan ardada kaalimaha koowaad ka galay imtixaanka jaamacadda waana nidaam u yaala qeybta magaalada jowhar waxaana jirta ardayda dhigata jaamacadan in la siiyo qiimo dhimistaas oo lagu dhiirigelinayo ardadaasi si ay horey ugu sii socdaan oo ay qeyb uga noqdaan ardada kale ee ay wada dhigtaan jaamacadaha dalka Een, ustaadii horta waxaa jirta jaamacadda nidaam u deganaa jirto oo ardayda lagu dhiirigeliyo ardayda full paymentiga xitaa oo lacagta tooska aad oo lacagta oo dhammaystiran baxsata jaamacadda Een, ardaygii kaalinta koowaad u galo een, kambaskan jowhar semesterka xiga waxaa laga dhigaa een, scholarship waa la siiyaa oo oo dhammaystiran oo full ah qiimo dhimis ahaan ayaa la siiyaa oo semesterka xigu ku dhigto semesterka kale haddana hadduu la yimaado waa sidii hadduu la imaa waayena wuxuu u noqonaa lacagtiisii uu baxsanaa semester sidaa waxaa loo waxaa loo yeelay waxay tahay inuu ardayga ku dhiir- dhiirgeli- dhiirgelin uu helo inuu higsado een, himilo inuu higsado inuu waxbarashadiina kor u qaado sidaasi lamid ah arday waxaa jirto oo waxbarashadii aan dusha aan kor iska saarayno iska een, wax u baahan marka in xoogaa canaan u baahan ardaydaasna waxaa loo sameeyaa imtixaanka hadday ku dhacaan ardayda een, jaamacadda sida nidaam ahaan waxa waaye afar maado ardayga ku dhaco semesterkaas waa la celiyaa Een, sidoo kale maado ama laba maado hadduu ku dhacana ardaygaas waxaa loo sameeyaa een, maadadiina intii lagu sixi jiray looma- lagu masaxaayo kontona loogu saxaa waxaa kaloo lagu sameeyaa ciqaab ah inuu toban dollar uu bixiyo si uusan mar dambe een, ugu soo noqon inuu re-exam noqdo waxaana sidoo kale jirta ardada gasha re-exaamka inay dib u gelayaan imtixaankii ay ka hareen iyaga oo bixinaya lacago yar oo canaana taasi oo u suuro gelinayso inuu arday kasta ogaado waxyaabaha ka qaldamay sidoo kale kuliyadaha ka baxo jaamacadda balaasma ee magaalada jowhar ayaa kala lacaga sarreeyo jaamacadda balaasma kambaskan jowhar kuliyadaha way kala duwan yihiin hadda waxaa u qaalisan kuliyadaha caafimaadka qeybayada kala duwan ee nersinka iyo laabka iyo public healthiga saddexdaas ayaa hadda ka baxdo iyo kuliyadda computer scienceska saddexdaas kuliyadood ayaa hadda kuliyadaha ugu sareeya kuliyada kale waa jiraan sida agricultureka waa kuliyadaha oo ugu raqiisanay ka mid tahay kuliyadaha kale public business management iyo public administration laakiinse kuliyadahan hadda aan sheegay caafimaadka iyo kuliyada computer scienceska waxaa lagu dhigtaa laba boqol iyo soddon doolar lagu dhigtaa semesterkiya lagu dhigtaa oo waa lacag dhammaystiran oo ardayga wax kale semesterka oo aan laga rabin waayo taasi uu sheegay maamula ku-xigeenka in ay jirto heerba heer sida lagu kala dhigto oo lacagahooda ay kala duwan yihiin ardadaasi wax ka barata jaamacadda balaasma ee magaalada jowhar
way mahadsan tahay maryamo sheekh cabdi warbixintaasi nala socodsiineysay xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa rajo wanaagsan waxay ka muujisay heerarka waxbarasho ee markaasi dalkeena soomaaliya uu maraya xilligan cabdiweli axmed hilowleh ayaa warkan sii dheereynaya waxaa sii xoogaysanayo dadaalada ay waddo wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dalka ka ah oo lagu horumarinayo waxbarashada dalka si ubadka soomaaliyeed ay u helaan waxbarasho tayo leh agaasimaha farsamada iyo waxbarashada dadban ee federaalka cabdicasiis nuur maxamed oo waraysi gaar ah siiyey idaacadda isnaay ayaa ka warbixiyey heerarka waxbarasho ee ka jira dalka
dee burburkii kadib waxaan maraynaa maaragtay xilli soo kabasho ah oo dowladdu weli ay la xarbinayso inay soo saarto siyaasadihii iyo manhajkii iyo sharciyadii lagu dhaqi lahaa maaragtay waxbarashada wadanka waxaan hadda u gudbaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo barnaamijyo oo horumarin ah oo ah in dalka dhan laga hirgeliyo iskuullo maaragtay dowladdu leedahay ugu yaraan degmadiiba hal iskuul laga hirgeliyo si la mid ahna dugsiyada ayaguna gaarka loo leeyahayna loo sameeyo sharciyo iyo nidaam hagaan ayaguna loo samayn doona hadduu ilaha yidhahdo sidoo kale agaasimaha ayaa tilmaamay in wasaaradda ay samayso sharciyo waxbarasho iyo siyaasadda waxbarashada si ay qayb kaga qaataan tayada waxbarasho asigoo tilmaamay in dalka ay ka hirgelin doonaan dugsiyo gaar ah oo ay maamusho dowladda waxaa la sameeyey wasaaraddu ay samaysay siyaasadda waxbarashada qaranku uu leeyahay maaragtay dalka dhan ah sidoo kaleeto waxaa la sameeyey sharciga waxbarashada oo ayagana lagu hagi doono maaragtay dugsiyada dhammaantood sidoo kale waxaa la sameeyey maaragtay siyaasad hoosaadyo badan oo ugu horeeyaan siyaasadda dugsiyada gaarka loo leeyahay siyaasadda dadka waxbarashada gaarka maaragtay ama baahiyaha gaarka qabo siyaasadda waxbarashada dadban siyaasadda waxbarashada deg dega ah ama sidkan ee hadda aan maaragtay u joogno jowhar shaqadeeda iyo siyaasado kaloo ayaguna intooda badan maaragtay qabyo qoraala dhammaantoodna loogu talagalay in lagu hagaajiyo ama ha lagu tayeeyo waxbarashada dalka si kastaba ha ahaatee aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa tilmaamay in waxbarashada hadda jirta inay tahay mid soo gabanayso islamarkaana ay soo bixi doonaan arday aqoon-yahano ah
hagaag saaxiibayaal warka subaxnimo idaacadda isnaay ee magaalada jowhar ayaad weli la socotaan qodobadaasi aragtidiinna ayaad ka dhiiban kartaan idinka oo whatsapp nambarka idaacadda markaasi noogu soo diri kara fariimihiina markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta sarifka iyo suuqyada maryamo sheekh cabdi ayaana noo soo jeedinaysa mahadsanid cismaan cabdale cismaan lacag sarafka saaki waxa uu marayaa magaalada jowhar boqolka doolar gacanta hore ee qabashada waxay maraysaa laba malyan shan boqol iyo sideetan kun bixintan waa laba malyan iyo lix boqol oo shilin soomaali ah kontonka doolar waxay maraysaa gacanta hore laba boqol iyo sagaashan kun oo shilin soomaali ah gacanta dambena waxay maraysaa malyan iyo saddex boqol oo shilin soomaali ah raashinka qutul darooriga markaynu eegno galeyda madaalkeeda waxaa la kala siisanayaa kow iyo toban kun oo shilin soomaali ah digirta madaalkeeda waxaa la kala siisanayaa laba iyo labaatan kun oo shilin soomaaliya digirguduuda salbukada waxaa la kala siisanayaa madaalkeeda toddoba iyo toban kun oo shilin soomaali ah bariis caddaha kiiladiisu waxa uu marayaa afar iyo toban kun oo shilin soomaaliya nuskiiladu waa toddoba kun rubcuna waa afar kun oo shilin soomaali ah loorka bariis caddaha waxa uu marayaa lix boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah saliid cadayda ayaa labaatan leed waxa uu marayaa toddoba boqol oo kun oo shilin soomaali ah halkiisa liitarna waxa uu marayaa soddon iyo toddoba kun ilaa iyo soddon iyo sideed kun oo shilin soomaali ah dhegaystayaal intaas ay noo joogto xubintii sarifka iyo suuqyada aan dib idin kuga celiyay warka subaxnimo iyo cismaan cabdalle cismaan
way mahadsan tahay maryama sheekh cabdi mar kale bal cayaaraha haddii aan eegnana baris saint german ayaa waxa ay markaasi ka aargudatay kooxdii ka badisay finalkii champions league ee xil ciyaareedkii hore iyaga oo ku garaacay kulankii xalay ee lugta hore ee wareega sideeda saddex gool iyo laba kulan xiiso badan oo ka dhacay garoonka kooxda jarmalka ah ee allianza arena la yidhaahdo b s g ayaa laba gool ku horumartay oo ay markaasi u kala saxiixeen kilyanin bembe iyo weliba markunos ninka la yidhahdo iyada oo labadaba uu markaa caawiye ka ahaa neymar laakiin bayer ayaa ku barbaraysay goolal ay markaa u dhaliyeen ninka lagu magacaabo jobo martin iyo weliba sidoo kale mowler ka hor inta uusan imbembe goolka guusha markaa dhalinin qeybtii labaad ee ciyaarta bayer munichen ayaa laga jebiyey rikoodhkoodii markaasi guuldarro la-aanta ee aan soddon iyo laba kulan looga badinin gurigooda tartanka oo dhan markii ugu dambeysay ee gurigooda looga badiyana waxa ay ahayd markaasi laba kun sagaal iyo toban bishii november b s g ayaa guul weyn soo gaartay ka hor kulanka lugta labaad ee dhacaya markaasi ama ka dhici doona waddanka faransiiska toddobaadka dambe halka warkaasi aad kala socotaanna saaxiibayaal waa warbaahintii isnaa muujada f m ka siddeetan iyo toddobo dhibic toddoba megartis jowar shabeellaha dhexe soomaaliya markana wararka caalamka dowladda maraykanka ayaa arbacadii shalay ahayd waxa ay sheegtay in ay dib u bilaabayso kaalmadii dhaqaale ee ay siin jirtay dadka reer falastiin iyada oo ku dhawaaqday laba boqol soddon iyo shan milyan oo dollar oo isugu jirta taageero bini aadminimo dhaqaale iyo weliba mid horumarineed maraykanka waxa uu sheegay in uu markaasi ka noqday go-aankii maamulkii trump ee markaasi taageerada dhaqaale looga jaray waddanka falastiin inta badan dhaqaalahan ayaa maraykanka marsiin doonaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka qaxootiga falastiin ee markaasi u n r wa la yidhaahdo taas oo markaasi lagu wareejin doono boqol iyo konton milyan oo dollar halka toddobaatan iyo shan milyan oo kale uu maraykanku ku maalgelin doono mashaariicda horumarinta dhaqaalaha daanta galbeed iyo marinka gaza hay-adda u s aid ayaa iyana sidoo kale waxay maamuli doontaabaa layidhi toban milyan oo dollar oo lagu kobcinayo barnaamijyada nabadda iyo weliba amniga kaalmada maraykanka ee dadka reer falastiin waxay ka tarjumaysaa danaha iyo weliba qayimka muhiimka ah ee maraykanka ayaa lagu yidhi bayaan uu markaasi ku shaaciyey dib u soo celinta gargaarka falastiin xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken maamulkii donald trump ayaa sanadkii maamulka falastiiniyiinta waxa uu ka jaray laba boqol oo milyan oo dollar oo kaalmo dhaqaale ah oo maraykanka uu siin jiray kadib markii ay ka soo horjeesteen go-aankii maraykanka uu qudus markaa ugu aqoonsaday caasimada israa'iil kadibna ugu raray safaaradda maraykanka islamarkaasna wuxuu maamulkii trump ka noqday saddex boqol oo milyan oo maraykanku siinayay hay-adda u n r la yidhaahdo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ee unrawa ayaa waxa ay caawisaa ilaa iyo shan dhibic toddoba milyan oo falastiiniyiin qaxooti ah oo ku kala sugan marinka gaza daanta galbeed jordan lubnaan iyo syriya iyada oo si fidis ah markaasi ama si fidisa adeegyo muhiim ah oo ay markaa ka mid yihiin waxbarasho iyo weliba daryeel caafimaad waxaana ay markaasi kala noqoshada maaliyadeed ee maraykanka ay hay-addan markaa u horseeday dhibaatooyin dhaqa oo soo food saaray agaasimaha guud ee markaasi hay-addan philip lazarini ayaa waxa uu soo dhoweeyey go-aanka dowladda maraykanka ee dib u soo celinta kaalmadan wuxuuna sheegay in ay ku faraxsan yihiin soo noq dhoweynayaan go-aanka maraykanka uu qaatay ma jirto hay-ad kale oo markaasi qaban karta shaqada ay qabato hay-addan u n r wa la yidhaahdo ha yeeshee waxaa markaasi ay sheegeen in ay ka go-an tahay in ay ilaaliyaan badqabka caafimaadka iyo mustaqbalka malaayiin qaxooti ah oo aan markaa u adeegna buu yidhi kaalmada maraykankana waxay tilmaami xili xasaasi ah oo aan markaasi la daalaadhacino xanuunka covid sagaal iyo toban danjiraha falastiin ee qaramada midoobay riyaad mansuur ayaa soo dhoweeyey dib u soo celinta kaalmada maraykanka hase yeeshee dhigiisa israa'iil galed erden ayaa ka horyimid arrintan tan iyo markii la aas-aasay sanadkii kun iyo sagaal boqol afartan iyo sagaalkii ilaa iyo go-aankii maamulkii trump ee laba kun sideed iyo toban maraykanku wuxuu ahaa deeq bixiyaha ugu weyn ee hay-addaasi taageera ama dhaqaala ku bixiya guud ahaan saaxiibayaal warkii subaxnimo oo idinkaga imaanayay idaacaddii snai mawjadda f m-ka siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba intaasaan kusoo gabagabaynaya warka anigoo cusmaan cabdallah soo saaro halkan idinkala socodsiinaya cabdiweli wuu farsamaynaya intaan warkan kiisa xigo ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo